بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى يقول الله سبحانه وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda toddobiyo sagaashanaad ee suuratu lmaa-ida allah waxau ihi tabaaraka wa tacaala jacala allahu alkacbata albayta alxaraama qiyaama linnaasi washahra alxaraam jacala allah ilaahay waxa uu ka yeelay alkacbata kacbada rabbi waxa uu ka yeelay albeyt alxaraama beytka xurmada leh rabbi wuxuu ka yeelay marka beytulxaraamka kacbadaynu ka bedelay ama waynu ku bayaaminaynaayo jacala allah ilaahay waxa uu ka yeelay alkacbata kacbada alla wuxuu ka yeelay albeyt alxaraama beytka xurmada leh ah kacbada beytka xurmada leh ah ilaahay waxa uu ka yeelay qiyaama linnaas mid ay dadka arrimahoodu ku qumaan diin ahaan iyo dunyaba maa taquumu bihi umuuru nnaas diinan waa dunya alla kacbadaa wuxuu ka yeelay mid ay dadka arrimahoodu ku istaagaan oo ku islaaxaan adduunyo iyo aakhiro labadaba waa mid toosinaysa arrimaha dadka diinan wa dunya diin iyo dunyaba washahra alxaraama bishii xurmada lahaydna ilaahay waxa uu ka yeelay mid arrimihii dadku ay ku istaagayaan oy ku islaaxayaan marka ashahru alxaraam waa bisha dilxija ee acmaasha waaweyn ee xajku ay dhexdeeda dhacayaan haddii asha jinsiye laga dhigana waa jinsu lashhuru lxurum oo macnuhu waxa uu noqonayaa washahra alxaraam ay alashhuru lxurum bilaha xurmada lana ilaahay waxa uu ka yeelay qiyaama linnaas waa dulqacda iyo dulxija iyo muxaram iyo rajab walhadya hadyigana ilaahay waxa uu ka yeelay mid ay arrimihii dadku ku hagaagayaan adduunyo iyo aakhiraba iyo walqalaa-ida hadyiga kii la calaamadiyey ee qoorta wax loogu xidhay taqliid kuwa min alqilaada oo kuul ama xadhig ama wax la mid ah waa in qoorta loo sudho oo la calaamadiyo si loo aqoonsado dee neefkani neef caadiya inaanu ahayne neef xaramkii loo wado oo halkaa lagu soo qalaya inuu yahay dabee dadku ay isaga dhowraan oonu ugu xadgudbin allah waxa u yihi dalik ay dalika aljaclu lmadkuur yeelidaa lasoo sheegay ee alla xaramkii iyo ashhuru lxurumkii iyo hadyigaba ka yeelay wax dadka arrimahooda toosinayay ku hagaagayaan markaa masderka jacale laga fahmay ee jacligaa u celi sida jalaaludiin asuyuudi uu kusoo qadarayo jalaaleynka waxaa kaloo ismi ishaaraha loo celin karaa qiyaamka oo daalika toosintaa iyo qiyaamkaas arrimaha dadku ay ku toosayaan xaramka iyo ashhurulxurumka iyo hadyigu labadaba waa loo celin karaa ka jalaaleynka qaado oo daalika ay iljaclu lmadkuur yeelidaas lasoo sheegay ee ilaahay xaramkii iyo ashhurulxurumkii iyo hadyigaba uu ka yeelay qiyaaman linnaas haabitun waa mid sugan waxaanuu ku sugnaado sidaa alla u yeelay litaclamuu si aa u ogaataan ana allaha in alle yaclamu wuu og yahay maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi arlada dhexdeeda waxa ku suganba iyo wa ana allaha in alle bikulli shayin shay walba caliimun kii u cilmi badan u yahay oo alle wuxuu sidaa u yeelay wuxuu idin og yahay masaalixdiinna iyo dantiinu siday ku jirto sidaasuu sidaa u yeelay allah waxa uhi iclamuu ogaada ana allaha in alle shadiidulciqaabi ciqaabkiisu uu daran yahay iyo wa ana allaha in alle gafuurun uu yahay mid dembi dhaafis badan raxiimun oo addoommadiisa u naxariista alla waxau ihi maa cala arasuuli rasuulka korkiisa ma ahaanin ila albalaagu gaadhsiin mooye wax kale wallaahu allena yaclamu waxa uu og yahay maa tubduuna waxaad muujisanaysaan iyo wamaa taktumuuna waxaad qarsanaysaanba labadaba alla waa og yahay qul waxaad tidhaha nebi allow laa yastawii ma sinna alkhabiisu wixii xumaa ee xaaraanta ahaayeen alla ogolayn iyo wadayibu wixii wanaagsanaa ee xalaasha ahaa ee mubaaxa ahaa alla ilaahay labadaasi ma sinna walow acjabaka haba ku yaabgeliyo kahratu lkhabiisi ka xun farabadnaantiisu haba ku yaabgeliso oo dadku haba la tacajubaan oo hala dhacaan oo hala yaabaan hase yeeshee wanaagga iyo tayada ayaa ka roon xumaha iyo tiradiisa badan ee fattaqu llah ilaahay ka cabsooda oo dee xaaraanta iska xakameeya wanaaggana ku ekaada yaa ulil albaabi caqliga fayow kuwii u saaxiibka ahaayow lacallakum tuflixuun si a u liibaantaani fi aakhiraba hadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay awalan inuu ka yeelay kacbada iyo bilaha xurmada leh iyo hadyigaa loo qaadaya xaramka inuu ka yeelay mid arrimihii dadku ay ku hagaagayaan adduunyo iyo aakhiro labadaba kacbadaa loo xajayo iyo beydkaa allee xurmada leh arrimaha dadkee diintu waa ku hagaagayaan oo waa loo xajayaa oo waa loo cumraysanayaa oo acmaal waaweyn ayaa la qabanayaa ajar iyo abaal weynna laga helayo marka dee arrinkii diintu waa ku istaagayaa oo waa ku qumayaa ilaan waxaasoo abaalaa laga helayaa marka loo xajey arrinkii adduunyaduna waa ku qumayaa oo marka goobaha barakaysan ee xajka la ysugu yimaado dee horta marka ugu horeysa waa lagu nabadgelayaa waman dakhalahu kana aamina oo colaad kasta iyo dhibaato kasta oo adduunka ka dhacaysa qofku xaramka marka uu galo ayuu nabadgelayaa oo xataa jaahiliyadii hore ninku aabbihii kii dilay xaramka hadduu kula kulmo sidaa uma eegi jirin ilaa xuduuda xaramka uu ka baxo xurmaday u hayaan xaramka iyo ehelkiisa darteed waxaa kaloo ku jirtaa dee ganacsi iyo tijaaraad ayaa adduunkao dhan laysaga imanayaa oo ilaahay baaba yidhi liyashhaduu manaafica lahum masaalixda xajka ku jirtay ka mid tahay in manaafic iyo adduunyo iyo ganacsina waxa weeyaan ruuxu uu ka faa'idi karo oo waa xajun wa xaaja isagoo xajiyaya ayuu xaajadiisiina gudanaya oo ummadda adduunka isaga timaadaa dee yujba ilayhi thamaraatu kulli shay ilaa xaramku waa meel aan waxba ka bixin laakiin adduunka midho kastoo ka baxa halkaasaa haddana la keenaa oo lagu kala ganacsanaya oo lagu kala qaadanaya markaa kacbadii iyo xaramkii diintoodiina waa ku hagaagaysaa adduunyadoodiina waa ku hagaagaysaa waa qiyaaman linnaas liumuuri diinihim wa dunyaahum labadaba ashhurulxurumkiina waa la mid oo iyagana dee acmaashii waaweyneed ee xajkana waa la gudanayaa dulqacde iyo dulxijo oo kale yacni waxa weeyaan dee waa min ashhuri lxaj oo dulqicda iyadoo ashhuru lxurum ah iyo dulxija ayaa xajkiina bilaha dhexdooda la xidho ay yihiin marka dee bilaha xurmada leh xajka iyo acmaasha waaweynna waa la qabtaa iyo cumrada oo waa la xidhaa waxaa kaloo ay ku nabadgelayaan naftoodii iyo xoolahoodii iyo ooridoodii iyo ubadkoogiiba waa u nabadgelayaan oo bilaha xurmada leh dee laysma taaban jirin oo lama dagaalami jirin marka waa nabadgelayaan marka ashhurulxurumka waanay cibaadaysanayaan cibaadaadka la sharciyeeyey naftoodiina waa u nabadgelayaan oo nin walba muraadkiisuu qabsanaya walhadya walqalaa'id hadyigana nafci diineed iyo mid duunyo labaduba waa ku jiraa oo nafci diineed waa ku jiraa oo waxa weeyi dee hadyiga iyo xoolaha xaramka lagu qalaayo ajar iyo abaal weyn baa laga helayaa nafci adduunyana waa ku jiraa oo hadyiga markaa la sii wado waa lagu sii intifaacaa inta aanu xaramka gaadhin oo gaadiid hadduu yahay waa la iska sii rakuubka waa la iska sii fuulayaa hadduu irmaan yahay caanihiisa waa la iska sii cabbayaa waa la sii gaadiidsanaya waxbaa lagu sii raran karaa waa la sii manaafacaadsanaya waxaa kaloo manaafacaad adduunye ku jira qofka muxrimka ah iyo hadyiga uu wado ee calaamadsan looma bambaxo lama taaban jirin oo qofkii iyo hadyigiisiiba wuxuu ku badbaadayaa dee xaramkaa uu socdo iyo hadyigaa uu wado oo waa laga baydhi jiray waxaa hadyiga loo calaamadinayaa inaan lagu xadgudbin isaga iyo ruuxa wado toona marka calaa kullin baytulxaraamka iyo ashhurul xurumkaas iyo hadyiguba dee dadkii diintoodii iyo duunyadoodiiba waa ku hagaagaysa oo dheef adduunyo iyo dheef aakhiro labadaba waa ka helayaa waxaanuu ilaahay arrinkaa ku celeeyey waayo ilaahay wuxuu og yahay maslaxada makhluuqiisa sidaa darteed ayuu ugu jideeyey oo sidaa uga yeelay waxaa ilaahay inoo caddeeyey in ilaahay uu yahay shadiid lciqaab siduu u yahay kafuur raxiim si addoonku u noqdo bayna alkhawfi waalrajaa oo lama rabo in cabsi keliya aada ku sugnaato oo dee naxariistii aada ka quusato oo cadaabuun aad ka baqdo sidoo kale lama rabo inaad raxmaduun iska rajayso oo cabsidiiba aada ka tagto oo aada isdhigato od iska fadhiisato laakiin waajibku waxa uu yahay inaad cadaabkana ka cabsato oo dee wixii kuu sababaya ka fogaato raxmaddana aada rajayso wixii kuu sababayana aada samayso bayna alkhawfi waalrajaa iclamuu ana allaha shadiid alciqaab wa ana allaha gafuur raxiim nabi cibaadii anii ana algafuur raxiim wa ana cadaabii huwa alcadaabu alaliim aayaddaa kale alla wuxuu ku lahaa nebi maxamed oo addoommadayda u sheeg inaan ahay ka dembi dhaafista iyo raxmadda badan waxaa kalood u sheegtay cadaabkaygu inuu daran yahay wa inii lagafaaru liman taaba wa aamana wa camila saalixa uma htadaa ilaahay waxa u yihi anuu kii u dembi dhaafayaan ahay ruuxa toobadkeena ee rumeeya ee camal wanaagsan sameeya dabeed hanuune ee ku hagaaga arrinkaas idan iclamuu ana allaha shadiid lciqaabi wa ana allaha gafuur raxiim wa bayna alkhawfi waalrajaa ruuxu inuu labadaa u dhexeeyo waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay in waxa xun iyo waxa sani aanay sinayn xumaantu haba fara badato laakiin waxa kooban ee wanaagsan ee tayada leh ayaa ka roonoo ka wanaagsan oo ruuxa muuminka ah qofba ha noqday ayaa ka tayo wanaagsan boqolaal kaafir ama faasiq camalka keliya ee wanaagsan ayaa haba koobnaadee intaasoo camaloo xun ka fiican oo ka sarreeya laa yastawi alkhabiisu walطayib walow acjabaka kahratu lkhabiis aayaadkan markaa waxaa ku sugan bayaanu cadiimi tadbiir illahi tacaala likhalqih id amana masaalixa qurayshi wاlcarab faawjada lahm amna waاstiqraara wtabica dalika hana'ata cayshi waطiba xayaah bima alqى fi qulubi cibaadihi min ixtiraami watacdiim lilbayt اlxaraam wاshahri اlxaraami wاlhadyi wاlqalaa'id almru aladi la yaqdiru calayhi ila allah waxaa ku sugan aayaadkan sida weyn ee ilaahay arrimihii addoommadiisa u dabaruu u maamulay waayo waxa uu suurtogeliye u ammaangeliyey u yacni waxa weeyaan uga dhigay mid suurtagal u ah masaalixdii qoraysh iyo carab iyo nimankii ahlulxarab oo waxa ilaahay u soo rogay ammaan iyo nabadgelye iyo sugnaansho iyo nolol wanaag waxaanay taa ku heleen ilaahay haybadda uu u geliyey quluub quluubta addoommadiisa oo ah inay xurmeeyaan xaramka iyo ehelka ku nool oo beytkaa ilaahay ee xurmada leh iyo bilaha xurmada leh iyo hadyigaas wuxuu arrimahaas oo dhamme ay u sababeen in lagu xurmeeyo waana arrin alla mooye axad kaloo awooda aanu jirin waxaa kaloo ku sugan aayaadkan bayaanu mas-uuliyati rasuuli izaa annaas wa anaha albalaaq laa hayr waqad ballaq xilka rasuulka ka saaran ummaddu waa inuu gaadhsiiyo dacwada wax kale ma aha hanuunka ilaahay baa ku shaqale inuu quluubta dadka geliyo rasuulkana xilkiisu waa gaadhsiin iyo caddayn waana gaadhsiiyey maa cala arasuuli ila albalaaq waxaa kaloo ku sugan taqriiru lxikmati alqaa'ilati alcibratu bilkayfi laa bilkam famu'minu waaxid anfacu min cashara kafara wa dirhamun xalaal khayru min cashratin xaraam waragcataani mutaqabalataani khayru min cashratin laa tuqbal waxa uu sheekhu yihi abu bakr jaabir aljazaa'iri fi lhidaayaat aayaadkani waxay sugayaan xikmadda odhanaysa alcibratu bilkayf laa bilkam waxaa muctabarkee la qiimeynayo ee lagu waxgoosanayaa waxa weeye waa kayfiyada iyo tayada iyo wanaag iyo jawdada laa bilkam laakiin tirada iyo waa imisa maaha waxa muctabarkii wuxuu yidhi hal mu'min ayaa tobanaan gaal ka qiimo badan oo ka nafci badan hal dirham oo xalaala ayaa ka baraka badan tobanaan xaaraam ah laba ragcadood oo la aqbalay ayaa ka qiimo badan tobanaan ragcadood oon lagaa hoos qaadin idan waa qaacidada ah alcibratu bilkayf laa bilkam cibradu waa kayfiyada iyo tayada sideed u samaysa camalka laakiin kamiyada tirada ma aha imisaad samaysay yacni su-aashu waa kayfa kam ma aha sideed u samaysay laakiin inteed samaysay ma aha aladi khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala ilaahay waa kii nolosha iyo geerida labadaba abuuray si uu idinku imtixaamo ayukum axsanu camala ka idinku camal wanaagsan hadda lama odhan ayukum akharu camalan ka u camal badan ilaa in badanoo camal badan baa jirtoon laga hoos qaaday markaa cibradu akar maahe waa axsan waa xagga tayada waxaa kaloo ku sugan almru btaqwa rajaa falaaxi lmuttaqiin waxaa la isfaray alla ka cabsi iyadoo rajo laga qabo dee dadka ilaahay ka baqa inay liibaan ifya liibaanaan ifya aakhiraba faataquu llaha ya uli lalbaabi lacalakum tuflixuun allah waxa uu yidhi jacala allahu ilaahay waxa uu ka yeelay alkacbata kacbada alla wuxuu ka yeelay albeyt alxaraama beytka xurmada leh rabbi wuxuu ka yeelay waa bedel ama albeyt alxaraama beytka xurmada leh ah waa bayaano waad ku caddaysay kacbadaas beytkaa xurmada leh ah alla wuxuu ka yeelay qiyaaman linnaas qiyaaman mid toosinaysa linnaasi liumuuri nnaas diinan wa dunya dadka arrimahooda mid toosinaysa diin ahaan iyo duunye ahaanba ayaa alla ka yeelay kacbadii washahra alxaraama ay ilashhuru lxurum bilihii xurmada lahaana alla wuxuu ka yeelay kuwa arrimihii dadka toosinaya diin iyo duunyaba wlhadya hadyigiina waa maa yuhdaa ila alxaram ayaa hadyi la yidhaah xoolihii xaramka loo hadiyeynayeyna waxa uu ka yeelay kuwo toosinaya arrinkii dadka diin iyo duunyaba waalqalaa-ida wa dawaati lqalaa-idi waa hadyigii uun kii la calaamadiyey iyo kii aan la calaamaday waa isku hadyigii uun waalqalaa-ida ay wa dawaati lqalaa-id kuwii qoor yacni qoorta wax la sudo u saaxiibka ahaa ama qoorta wax loogu xidhay waxaad tidhaha walqalaa'ida hadyigii qoorta wax loogu xidhaynaa isaguna waxa weeyaan arrinkii dadka diin iyo dunyaba waa u toosinayaa marka qalaa'id waa hadyigii uun laakiin waa kii qoorta wax loo sudhay si loogu calaamadiyo inuu hadyi yahay waa min alqilaada oo wixii qoorta la sudho sida kuusha oo kale dalika litaclamuu dalika aljaclu lmadkuur yeelidaas lasoo sheegay jacala llaahudaa weeyaane ee kacbada iyo ashhurulxurumka iyo hadyigaba laga yeelay qiyaaman linnaas yeelidaa lasoo sheegay haabitun waa mid sugan oo waxay ku sugnaato alla arrintaa u jideeyey litaclamuu si aa u ogaataan ana allaha in alle yaclamu uu og yahay maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi arlada dhexdeeda waxa ku suganba iyo wa ana allaha in alle bikulli shayin shay walba caliimun uu og yahay iclamuu waxaad ogaataan ana allaha in alle shadiidulciqaabi ciqaabkiisu miduu daran yahay inuu yahay wa ana allaha iyo in alle gafuurun uu yahay mid dembi dhaafis badan liman istakfara wa taaba ilayh raxiimun mid u naxariistana uu yahay bicibaadih wa kaana bilmu'miniina raxiima maa cala arasuuli rasuulka korkiisa ma ahaanin ila albalaagu gaadhsiin mooye wax kale wallaahu allana yaclamu waxa uu og yahay maa tubduuna waxaa muujisanaysaan iyo wamaa taktumuuna waxaa qarsanaysaan qul waxaad tidhaha nebi allow laa yastawi ma sinna alkhabiidu waxa xun ee xaaraanteen bannaanayn iyo watayibu waxa wanaagsan ee xalaashee bannaan labadaasi ma sinna walow acjabaka haba ku yaabgeliyo kahratu lkhabiidi waxa xun farabadnaantiisu haba ku yaabgeliyo oo xumaanta iyo shahawaadka iyo shubuhaadku dhinac walba way kaa marayaan farabadnaantooda waxba ha la dhicin wanaagga iyo inta yar ee kooban ku kaaftoon allah waxau ihi fattaquu llah alla ka baqa yaa uli lalbaab kuwa caqliga fayowlahow lacalakum tuflixuun si aa u liibaantaan yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyayow laa tas'aluu ha weydiinina rasuulka can ashyaa'a shaya ha weydiinina shayadaasoo in tugda haddii laydiin muujiyo lakum idinka tasu'kum idin xumaynaysa oo idin murugo gelinaysa wain tas'aluu haddii aada weydiin lahaydeen canhaa ashyaadaasi xiina yunazalu lqur'aanu qur'aanka goortii lasoo dejinayna tubda lakum waa laydiin muujin lahaa cafa allaahu ilaahay waa cafiye canhaa su-aalahaas yacni su-aalaha maala yacniga een habboonayn ee hore u weydiiseen alla waa idinka dhaafee ha u noqonina wallaahu allana gafuurun kii dembi dhaafis badan weeye xaliimun ee dulqaad badan qad sa'alahaa masaa-ishaa waxa weydiiyey haada waxaad u celisaa almasaa'ilu almafhuumatu min qowlihi tacaala laa tas'aluu can ashyaa ashyaa rasuulka ha weydiinina masaa-isha halkaa laga fahmay damiirka haada u celi oo macnuhu markaa waxa uu noqonayaa qad sa'alahaa masaa-ishaas oo kale kuwa maala yacnigeen muhiimka ahayd su-aalahaasoo kale waxa weydiiyey rusushoodii qawmun qolo min qablikum idinka idinka horreeyey qolooyin idinka idinka horreeyey ayaa sidan oo kale ambiyadoodii u weydiiya as'ilo aan habboonayn uma asbaxuu dabeed waxay ahaadeen kaafiriina kuwa ka gaaloobay bihaa masaa-ishii ayay ahaadeen oo noqdeen maa jacala allahu ilaahay ma yee ma yeelin ama ma abuurin ama ma jidayn waxaad iska qaadataa maa jacala allahu ay maa sharaca allah sida abu bakar aysarka uu ku tilmaamayo marka maa jacala allahu ay maa sharaca allah ilaahay ma jidaynin min baxiiratin mid dhagaha la jeexjeexay baxiira waa waa faciila oo bimacnaa mafcuula ah oo min baxiiratin ay mabxuuratin aslu lbaxri huwa shaqu baxriga luqa ahaan waxaa la yidhaha yacni jeexidda waxa la jeexo oo baxrigaba waxa baxri loo yidhi dee waa meel jeexan oo biyihii haysa ilin taag hadday tahay biyaba istaageene marka waa wixii jeexan baa la yidhaha baxri marka maa jacala allahu ilaahay ma jidaynin oo ma sharciyaynin min baxiiratin ay mabxuuratin mid dhagaha la jeexjeexay walaa saa'ibatin mid la sii daayoon meella laga celinayna alla ma jidaynin walaa wasiilatin mid xidhiidhisayna alla ma jidaynin walaa xaamin mid dhabarkiisa ilaaliyeyna yacni xamaa yaxmi waa ilaalintii waana ismi faacil walaa xaamin mid dhabarkiisa ilaaliyeyna ma jidayn alleh walaakina aladiina ha yeeshee kuwii kafaruu gaaloobay ayaa yaftaruuna ku abuuranaya cala allahi alle korkiisa alkadiba beenta oo ku been abuuranaya wa aktaruhum badidooduna laa yacqiluuna waxba garan maayaan oo caqli ma leh waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum iyaga tacaalow u kaalaya ilaa maa anzala allah ilaahay waxa uu soo dejiyey xaggiisa u kaalaya ha laydinku kala xukumo oo ku dhaqma iyo wa ila rasuuli rasuulka xaggiisa u kaalaya marka lagu yidhaahdo qaaluu waxay odhanayaan xasbunaa kaafiga yaga annaka nagu filani maakii weeyi kaasoo wajadnaa aanu ka hellay calayhi korkiisa iyagoo ku sugan aabbaa'anaa aabbayaashayo waxaanu aabbayaashayo ka soo gaadhnay ayaa nagu filan bay odhanayaa awalow kaana ay axasbuhum dalik usoo qadar sida jalaaludiin asuyuudi jalaaleynka uu kusoo qadaray awalow kaana ay axasbuhum dalik makaasaa ku filan oo kaafigooda ah walow kaana aabbaa'uhum aabbayaashood haba ahaadaan eh laa yaclamuuna kuwa aan garanayn shay-an waxba oo walaa yahtaduuna aan hanooni xataa aabbayaashood hadday yihiin kuwa aan cilmi iyo caqli iyo hanuun midna hayn ma iyagunbay iska dabagelayaan oo ku dayanayaan yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiiyey calaykum ay ilzamuu waa ismu ficil amar oo bimacna ilzamuu marka calaykum ay ilzamuu laazima anfusakum nafihina laazima oo amarka alle ku laazimiya oo xifdigiisa ku ilaaliya oo ha xadgudbina laa yadurukum idin dhibi maayo markaa man dalla ay dalaalu man mid baadidiisu wax idin yeeli maysa dalla lumay huwa manku idahdadaytum idinku haddaa hanuuntaan ila allah ilaahay xaggiisa unbuu ahaaday marjicukum noqodkiinu jamiican xaal aad tihiin dhammaantiin oo fa yunabi'ukum dabeed alla wuxuu idinka warramayaa bimaa kii kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya oo macnaha waa idinku abaalmarinaya haadihi alaayaat ilaahay waxa uu kaga warramay marka hore in ay dadku iska daayaan as'ilada maalaayacnigeen muhiimka ahayn ee rasuulka ay weydiinayaan sala allahu calayhi wasalam arrintaasina sababu nusuul bay lahayd oo sida bukhaari kusugan cabdullaahi ibnu cabbaasna uu warinayay ibnu cabbaas waxa uu yidhi kaana qawmun yas'aluuna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama istihzaa'an fayaquulu rajulu man abi wayaqulu rajulu tadilu naaqatuhu ayna naaqatii fanazlat hadihi alaaya ibnu cabbaas waxa uu yidhi dad baa si jees jees iyo dheel dheel ah rasuulka su-aala u weydiin jiray oo nin baa intuu yimaado odhanaya man abi aabbahay waa ayo mid kaleo heshiisii luntay ayaa odhanaya ayna naaqati haddii risaalada iyo rasuulnimadu kaa dhab tahay hashaydii luntay halkay joogtaa waxaa maala yacnigay ulayman jiray markaasay soo degtay ya ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum oo nin yidhi ayna abi dee wuxuu ku yidhi abuuka fi nnaar aabbahay halkuu gelayaa naartuu ku jiraa buu yidhi marka dee waxyaabaha qaarkood way idin murugo gelinayaan wax walba haddaa su-aashaan ashyaa haddii laydiin muujiyo idin xumaanto gelinaysa ha weydiinina baa la yidhi ama aan macno weyni ku jirin sidoo kale bukhaari waxaa ku sugan xadiidu anas inuu yidhi khaطba rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam khudbata ma samictu milahaa qatu rasuulku waxa uu khudbeeyey khudbad aanan weligeed iyadoo kale hore u maqal buu yidhi anas marka rasuulku waxyaabuu yidhi waxaa ka mid ah law taclamuuna maa aclam la daxiktum qaliila wala bakaytum kaiira haddaa og tihiin waxaan ogahay oo kale in yar baa qosli lahaydeen in badanna waa ooyi lahaydeen faqaطa asxaabu rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waslama wujuhahum walahum khaniin asxaabtii rasuulku ridwaan ullahi calayhim wejiyadooday dabooleen oo waa foorarsadeen iyagoo uu sugan yahay waxa weeyaan codkaa reenka ay reemayaane waxa weeyaan dee ay ooyayaan oo khaniinku waxa weeyaan waa sawdkii iyo codkii ka soo baxayay min albukaa nin walba wejigiisii intuu dabooluu foorarsaday ayay oohin bilaabeen oo codkaasi uu ka soo baxayay faqaala faqaama rajulun nin baa istaago wuxuu yihi yaa rasuula allah man abi aabbahay waa kuma qaala abuuka xudaafa wuxuu yihi aabbahaa waa xudaafa marka waxaad mooddaa inuu hadal ka taagnaa marka abuuka xudaafa ayuu ku yidhi xadiidkii kale muslimka ku sugnaa min xadiidi abi hurayra waxa uu saxaabigaas yidhi khadabanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama faqaala yaa ayuha nnaas qad furida calaykum alxaju faxujuu wuxu uhi rasuulkaa noo khudbeeyey markaasuu yihi dadkiiow xajkaa laydinku faral yeelee xaja faqaala rajulun a kulla caamin yaa rasuula allah nin baa ka dhex kaco yihi rasuulkii allow ma sanad walba fasakat xataa qaalaha halaaan rasuulku waa isaga aamuso uma jawaabin ilaa saddex jeer ninkii uu ku celiyey faqaal dabeed rasuulku waxa uu ku yidhi markii saddex jeer uu ninkii ku celiyey law qultu nacam lawajabat walama staactu war haddaan idin odhan lahaa haa waajib bay idinku noqon lahayd mana manaydaan karteen sanad walba inaa xajtaan uma qaal dabeed rasuulku waxa uu yidhi daruunii maa taraktukum war waxa aan idinla imideen idinka tegay waxyiga ii daaya waxba ha baadhbaadhin oo su-aalo meesha aan munaasab ku ahayn waxa weeyaan ha su-aaline daruunii maa taraktukum bal waxyigaa aan idinka tegay ii daayo sidiisa u qaata idinkoon waxba su-aala ka keenin fa inamaa halaka man kaana qablakum bikahrati su'aalihim waاkhtilaafihim calaa anbiyaa'ihim waayo wuxuu yidhi dadkii hore waxaa halaagay ku halaagsameen su-aal badnaantoodii wax walba ay su-aal ka keenayeen iyo ambiyadooday khilaafayeen rasuulku waxau yihi faidaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum markaan arrin faro waxaad kartaan kala kaalaya ilan laa yukalif allahu nafsan ilaa wascaha faataqu llaha ma statactum waidaa nahaytukum can shayin fadacuuh shay markaan idinka reebana isaga taga tarkiga iyo ficilka dee farqiba udhaxeeyo waxaa lagu yidha waxaa iska daa dee kartiba uma baahno haba u dhawaan baa lagu yidhi markaa fadacuuhu isaga taga un baa la yidhi oo ka durka laakiin afcaashii la samaynayey dee waxna waad kari kartaa waxna way kugu adkaan karaan waxaa la yidhi markaa kaa fa'tuu minhu ma statactum istitaaco ayaa lagu xidhay ficilkii waxaad ka kartaan kala kaalaya calaa kullin waxaa nusuustaa iyo axaadiidtaa laga fahmayaa in loo diiday waxa weeyaan su-aalaha aan muhiimka ahayn ama maalaayacniga ah inaan rasuulka la weydiin sala allahu alayhi wasalam waxaa kaloo alla caddeeyey wain tasaluu canha xiina yunazalu lqur'aanu tubda lakum haddii ay markuu qur'aanku soo degaya ay weydiiyaan waxyaabaha ka ishkaalka galee muhiimka ah ama mujmalka ah in loo caddaynayo oo ilaahay baaba yidhi de wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waxaan qur-aanka kugu soo dejinnay si aada ugu caddayso dadka wixii loo soo dejiyo aada ugu bayaamisood u faahfaahiso oo sunnadu iyadaa qur-aanka faahfaahisa wa aqiimu salaata baa la yidhi laakiin inta ragcadood iyo axkaamteeda iyo shuruuddeeda dee sunnadaa qeexday wa aatu zakaa dee waa amar mujmala sunnadaa qeexday marka yacni waxyaabaha mujmalka ee duuduuban ee idinka mugdi gala haddaad su-aashaan qur-aanku markuu soo degayo waa la ydin caddaynaya oo waxyi baa kusoo degaya qur'aana ama sunno ah ilaahay waxa u ihi cafa allahu canha wixii hore su-aalo maalaa yacni oon habboonayn idinka dhacay waa laydinka cafiyey waxay dambe se iska dhowra waxaa alla caddeeyey arrintan in looga horreeyey qad sa'alahaa qowmun min qablikum uma asbaxuu biha kaafiriin oo nimankii reer thamuud qowmu saalix nebi saalix waxay weydiiyeen hal noo soo saar bay yidhaahdeen hashii ilaahay waa usoo saaray dee may rumayn oo kumay wax qaadane waa ku gaaloobeen hashii waa kuwii boqon dhabe waxa weeyaan dilay ee boqna gooyey dee cadaab baa kusoo dego waa lagu cadaabay ilan aayaddaa dalbato haddii laguu soo dejiyo ood qaadan weydo waa lagu cadaabaya qawmu ciisa waata casharka dambey noogu iman doonta anzil calayna maa'idata min asamaa xeedho samada nooga soo deji bay yidhahdeen ciise waa loo soo dejiyey way rumayn waayeen dee waa lagu cadaabay cadaaban hortood cid kale la cadaabin qawmu muusa waxay ku yidhahdeen arina allaha jahratan ilaahanaad sheegayso si caddaana annagoo indhaha ku hayna na horkeenoo na tus marka qad sa'alahaa qawmun min qablikum uma asbaxuu biha kaafiriin yacni waxaa la tilmaamayaa in umamkii ka horreeyay ambiyadooda su-aalahan oo kale intay weydiiyeen weliba inta loo keenay waxay dooneen dee haddana ay ka gaaloobeen marka waxaa la leeyahay idinku dariiqaha marina ee iska ilaaliya dabeed ilaahay waxa uu tilmaamay jaahiliyadii hore waxay caado u lahayd oo ah xoolahooda wax ka mid ah inay asnaamta u gaar yeelaan oo ugu dhawaadaan oo u nadaraan oo baxiiradu waxa weeye hashu marka ay lix ama toddoba da-ood oo isku xigta ay dhasho nirgo ama dhadig ee da-da lixaad ama toddobaad ay waxa weeyaan qaalin ama qurbacadu lab ay dhasho intii hore oo dhan dhadig bay dhashay lixdii da-ood ee hore ka toddobaad marka ay qaalin ama lab ay dhasho ayaa waxay odhan jireen intay dhagaha jeexjeexaan oy calaamadiyaad sanamkaanu u hadiyeynay hashaas imika wixii ka dambeeya lagu intifaaci maayo la qalan maayo caanaheeda la cabbi maayo sanamkaa iyo kuwa u adeegaya ag jooga mooye cid kale agteeda ka wareegi mayso waa baxiira marka baxriguna waa jeexidii oo dhagaha intay jeexaan bay u calaamadinayeen sanamkaa inay ugu dhawaadaan cid kalena aanay hashaa ku intifaacin marka ay marxaladda da-daa dhaafto saa'ibaduna waxay ahayd ruuxu marka uu muraad leeyahy socotuu u baxay ama wuu xanuunsanayaa wuu nadrayaa wuxuu odhanayaa neefkaas ilaahow waxa weeyaan haddaan ka kalo cudurkaas ama aan waxa weeyaan safarkaa nabadgelyo kaga soo noqdo neefkaa waxaan u nadrayaa sanamkaas ayaan usii daynayaa oo aan u madax banaanaynaya aslu saaiba luqada carabiga waa wixii la sii daaya iska socda in meela laga celinay ayaa la yidhaha saaib wixii iska socda marka waxay ku nadri jireen haddii aan xanuunkaa ka kaco ama safarkaa salaamo kaga soo noqdo neefkaas waxaan siinayaa sanamkaas oo aan u madax banaanaynaya dabeed muraadkoodaa hadday helaan dee neefkaas sanamkaasaa la siin jiro oo meelle lagama celin jirin biyo baatoona cidina kuma intifaaci jirin oo marka neefka ay u nadaraan sanamkaay u hadiyeeyaan waxa weeye waa inaan dadku ku intifaacin neefkaas sanamkaa iyo wixii ka agdhow mooye ummadda kale shaqo kuma leh wasiiladuna waa tii xidhiidhisay laba da-ood oo isku xiga ayay dhadig wada dhashay oo labadii sannadood ee isku xigayba nirga ayay dhashay hashi tusaale ahaan waxay odhanayeen markaa wasiilada labadaa da-oodba way xidhiidhisaye waxa weeyaan tan sanamka ayaa loo gaaryeelayaa loo hadiyeynayaa iyadana sidii oo kale ayaan la lagu intifaacayn oon la raranayn oon caanaheeda la cabbayn oon agteeda la marayn waa wasiila way xidhiidhisay xaamkuna waxa weeye awrka baarqabka ah ee geela ku jira markuu ilaa toban sannadood abaahiye ee uu wax badan ka dhalo tusaale ahaan ee isagu qaalmihii ama waxa weeyaan geelii uu dhalay maalan qaalinkii uu dhalay markuu isna weynaado ee geelii la raaciyo ee qaalinkiisii laftiisina uu baarqab noqdo isagiina geelii uu wax ka dhalo waa qaalinkii isagu uu dhalay awrkan weyni ayay odhan jireen awrkani dee waa odayoo duq buu noqdee isagu dhabarkiisiibuu dhowro uu ilaaliyey marka muxuu ku ilaaliyey dee kuwii uu dhalay baa imika tamarinaya oo tallaabsanaya oo iyagii geelii ka dhalaya marka waxay odhan jireen awrkaasi waa xaamin macnaha dhabarkiisii wuu dhowray oo lama raranayo lama gaadiidsanayo laguma intifaacayo sanamkaasaa la siinaya oo loo hadiyeeyey marka xaamin waa awrku markuu da-daa soo gaadho ilaa toban sano qiyaas ahaan iyo wax lamid a markuu dee geela kusoo jiro ayaa marxaladda ay odhanayaan kuwii uu dhalay baa imika tamarinaye isaga waa la dhowraya lagu intifaaci maayo marka calaa kullin khulaasadu waxa ay tahay in xoolahoodii unbay kala qaybqaybiyeen oo waxna asnaamtii ay siiyeen magacay doonaan ha u bixiyaan oo yidhahdeen yaan loo dhawaanin dee waxna iyagii ay ku intifaacayaan markaa taasaa alla uu leeyahay waxaasi wax ilaahay jideeyey ma aha marka waxaa la mid a caado haddii dadku ay xoolihii kala qaybqaybiyaan oo kan la yidhaahdo shaydaan ama jin baa loo xidhay ama awhebel baa kan loo xidhay ama kaa lama taabanayo quruumaa leh dee waa jaahiliyadii hore un waayo xoolaha dee ilaahay baa ku siiyey waxaana laguu siiyey inaad ku intifaacdo oo waxa weeyaan ilaahayna aada ugu dhawaato waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkan ku tilmaamay in kuwaasi marka xaqa loogu yeedho ay odhanayaan inaa wajadnaa aaba'ana annaku aabbayaashayo waxaanu ka soo gaadho un baanu ku dhaqmaynaa waxay aayaadkaasi tilmaamayaan qubxu taqliid alacmaa kudayashada indhahala dhibaatada ay qofka dhaxalsiin karto waayo qofku inuu yidhaahdo aabbayaashii iyo awowyaday kamaan soo gaadhin dee diin ma aha diintu waa daliil awowye aabba kuma xidhna marka adoo muslimoo maanta jooga iska ilaali waxaan caado hore umaanaan lahaan jirin oo wuu cusubiyi caadadaadu haddaanay diin baahayn ka warran waxaa loo baahan yahi ruuxu inuu tallaabo walba daliilkun ku saleeyo ilmahaaga yaree sabiga ah hadduu daliilkiiyo xaqa kuu sheego waxaad tidhaha samicnaa wa atacnaa waayo isaga ha eegina daliilka eeg daliilkaa ka da-weyn adiga isagaba waxaa la raacayaana waa daliilka marka arrinta ah in caadada hore uun lagu dhaqmo oo kudayasho indhala waa caado mushrikiintii iyo jaahiliyadii hore laga soo gaadho on sax ahayd waayo waxay yidhahdeen xasbunaa maa wajadnaa calayhi aaba'ana daliilba may doonane aabbayaashayo waxaanu ka soo gaadhnay ayaana kaafiye bay yidhaahdeen dee maanta daliilka marka lagu sheego haddaad tidhaahda may waxaan hore umaan arag dee inaa wajadnaa aaba'anaa kama duwana iska ilaali waa inaad tidhahda samicnaa wa atacnaa mar haddii daliilku ansaxo waxaa kaloo alla ku tilmaamay aayaddan ya ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla idaa htadaytum marka hore waxaa layna faray in nafaheenna aynu ka adkaano oo nin walba naftiisa uu hagaajiyo dabeed alla waxa uu yidhi ciddii hallowdaa idin dhibi mayso haddaad hanoontaan dadka qaar ayaa u fahmay in haddii ay macnuhu uu yahay ruuxu hadduu hanoono inaan dadka kale xil ka saarayn laakiin macnuhu iyo muraadku sidaa ma aha oo macnahaasi horeba saxaabada dhexdeeda intay uga dhacday ayuu abubakar kacay oo u khudbadeeyey markaasuu abubakar sidiiq wuxuu yidhi ayuha annaas inakum taqra'uuna hadihi alaaya aayaddanaad akhriyaysaan yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum wa inakum tadacuunaha calaa gayri mawdiciha waxaanad dhigaysaan meesheedii meel aan ahay wainii samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul abu bakar wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulkoo leh ina annaasa idaa ra'w lmunkara walam yugayiruuh awshaka an yacumahum allahu biciqaabi dadku marka ay munkarka arkaan ee ay doorin waayaan ee inkiri waayaan waxay xaqiiqo ku yihiin ama u dhow yihiin in cuquubo alla ku caam yeelo ciyaadan billaah oo haddii xumaha la diidi waayo cuquubada ka dhalataa tacumu saalixa waaalix ka hagaagsan iyo ka habowsanba way ku habsanaysaa oo kala saari mayso marka macnuhu ma aha sida la mooday abubakar jaabir aljazaa'irina hoosta waxa uu sharaxa ku sheego uu yidhi wa min alihtidaa ila ana min alihtidaai alamru bilmacruufi wannahyu can lmunkar sow alla ma odhan laa yadurukum man dalla ida htadaytum ka hallaabaa idin dhibi maaya haddaan hanuuntaan sheekhu wuxuu sharaxa ku odhanayaa dee sow lama odhan haddaad hanuuntaan baanay idin dhibayn cidda hallowdaa hanuunka waxaa ka mid a dadka in wanaagga la faro xumaha loo diido haddii kale lam tahtadi maad hanoonin ilaa amarkii maad qaadane marka hidaayadii maxaa ka mid a dee dadka inaad wanaagga farto xumahana aada u diido idan calaykum anfusakum waa inaad adigu toosnaato dadkana toosiso markaasaad badbaadaysaa suurat lcasrina macnahaasi waa ku cad yahay oo dee walcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri afarta sifo ee khasaare lagaga badbaadayo labada horena qofkaa ku sifoobayo dee iimaanka iyo camalka saalixa ah labada dambana waa hagaajinta dadka iyo inuu ku sabro marka afartaasoo isku taga unbaa lagu badbaadayaa haddii kale ma badbaadaysa aayaadkan waxaa ku jira karaahiyat lilxaafi fi su'aali wataqacuri fi lasilati watanauci fiiha waxaa la karaahiyeystay celcelinta su-aalaha aan macnaha lahayn iyo ku talax tagga waxyaabaha aan faa'iidada lahayn wax walba in la fadho oo lasoo faqo oo su-aal laga dhaliyo ruuxa muslimka waa inuu ku kaaftoomo waxa muhiimka u ah fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun wixii muhiimka u ah weydii culimada laakiin wax walba ha baadhbaadhin haddii kale waad ku lumi xurmat libtidaaci fi diini wa anahu sababu wujuudi shirki fi nnaas diinta in wax lagu soo kordhiyaa inay xaaraan taha aayaadku ay caddeeyeen sababna ay u tahay shirkigii dadka dhexdooda ka dhacay oo jaahiliyadu xoolaha ay kala qaybinayaan waa shirkigii iyo wasaa'ilkiisii waxaa kaloo ku sugan wujubu raddi lmukhtalafi fihi ila alkitaabi wasunna waridaa bixukmihima inay waajib tahay in wixii la ysku khilaafo kitaabka iyo sunnada loo celiyo xukumkoodana lagu qanco waida qiila lahum tacaaluu ila ma anzla allahu waila rasuuli qaluu xasbuna ma wajadna calayhi aaba'ana yacni waa lagu inkirayaa oo waa lagu diidayaa inay sidaa yidhaahdaan waajibkuna wuxuu ahaa dee in xaqa la yidhaha samicna wa atacna waxaa kaloo ku sugan xurmatu taqliidi ljuhaal watibaacuhum fi abaatilihim inay xaaraan tahay dadka juhaasha ah baatilkii laga soo gaadhiyo bidcadoodii in lagu sii sugnaado oo lagaga daydo inay xaaraan tahay awalow kaana aabaa'uhum laa yaclamuuna shay-an walaa yahtaduun waxaa kaloo aayaadka ku sugan wujubu islaaxi lmu'mini nafsahu wa tahiiriha min aahaari shirki walmacaasi wadalika biliimaani walcamali asaalix inay waajib tahay ruuxa muuminka ah naftiisa inuu hagaajiyo oo shirki iyo macaasiba uu ka daahiriyo isagoo iimaan iyo camal saalixa samaynaya waxaa kaloo ku jira dalaalu nnaas laa yaduru lmu'mina idaa amarahum bilmacruufi wanahaahum can ilmunkar dadka baadidooda waxba ku yeeli mayso aduu haddaad hagaagto ood hanuunkana u horseedo waxaa kaloo ku jira taqriiru mabda'i lbacthi alaakhir isa soo saaridda dambe mabda'eeda sugidda la sugayo fayuna ila allahi marjicukum jamiican fayunabi'ukum bima kuntum tacmaluun lilcamali akbaru lahari fi sacaadati linsaani aw shaqaa'ih camalfalki iyo cibaadadu raadka u weyn bay ku leedahay qofka guushiisa iyo guuldarradiisa allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu muuminiintiiyay laa tas'aluu ha weydiinina rasuulka can ashyaaa shayo waxyaabaha weydiinina waxyaabahaas oo in tubda haddii laydiin muujiyo lakum idinka tasu'kum idin xumaynayso oo aad ka murugoonaysaan wain tas'aluu haddii aada weydiisaan canhaa ashyaada iyo wixii idinka ishkaal gala xiina yunazalu lqur'aanu waktigii qur'aanka la soo dejinayay tubda waa laydiin muujinayaa lakum idinka yacni xilligii qur-aanku uu soo degaya haddaad su-aashaan waa laydiin muujinayaa cafa allaahu ilaahay waa idinka cafiye canhaa as-iladaa aan habboonayn ee hore idinka dhacay alla waa idinka dhaafay ee wixii dambe iska dhowra wallaahu allana kafuurun kii dambi dhaafis badan weeyaan xaliimun ee dulqaad badan qad sa'ala waxa weydiiyey rusushii hore oo ciddii la weydiiyey waa maxduuf waana ambiyadii hore kuwa weydiinayaana dee waa umamkoodii marka waxaa la tilmaamayaa uun su-aalahan in looga horreeyey ay iskana ilaaliyaan wixii maala yacni aan muhiim ahayn qad sa'alahaa su-aalaha waxaa ambiyadii hore weydiiyey qowmun qolo min qablikum idinka idinka horreeyey uma asbaxuu dabeed waxay ahaadeen kaafiriina haddana kuwa ka gaaloobay biha su-aalihii iyo wixii looga jawaabayba waa ka gaaloobeen oo kuma toosnaan allah waxa u yihi maa jacala allah ilaahay ma jidaynin min baxiiratin mid dhagaha laga jeexjeexay oo la yidhi sanamkaasaa loo hadiyeeyo cid kale ayay ku intifaaci walaa saa'ibatin mid la sii daayo meelna aan laga qabanayn oo ha socoto la yidhina alla ma jidaynin oo iyadana sanamka la siiyey walaa wasiila mid xidhiidhisayna alla ma jidaynin oo laba da-ood markay isku xijisiisay oo dhadiga la yidhi sanam baa loo hadiyeeyey walaa xaamin mid dhabarkiisa dhowroo ilaaliyeyna alla ma jidaynin oo awrkii ahaa muddo markuu geela kusoo jiray ay yidhaahdeen dhabarkiisa waa dhowroo loo dhowaan maayo taana alla ma jidaynin ee iyagunbaa xoolahoodii kala qaybqaybiyey oo waxna asnaamta siiye waxna iyagu la hadhay walaakina aladiina ha yeeshee kuwii kafaruu gaalooba ayaa yaftaruuna ku abuuranaya cala allahi alla korkiisa alkadiba beenta oo wax been oon jirin ayay alla u nisbaynayaano diin ka dhigayaan diinna aan ahayn wa aktaruhum badidooduna laa yacqiluuna waxba garan maayaan oo caqli ma leh waidaa qiila marka lagu idhaahdo lahum iyaga tacaalow ukaalaya ilaa maa anzala allah alla wuxuu soo dejiyey iyo waila rasuuli rasuulka qaaluu waxay odhanayaan xasbunaa waxaa nagu filan maa kii wajadnaa aanu ka helay calayhi korkiisa iyagoo ku sugan aabbaa'anaa aabbayaashayo waxaanu aabbayaashayo ka soo gaadhnay ayaa nagu filan ayay odhanayaan oo dooni mayna diintaa wadaan awalow kaana aabaa'uhum ey axasbuhum dalik makaasaa ku filan ma diin la-aantaa iyo waxay aabbayaashood ka soo gaadheen ayaa ku filan miyaa istifaamtu waa inkaari o ay laa yakfiihim kuma filla ee diinta waa inay qaataan waa inkaari oo mataasaa ku filan kuma fille eh weeyaan nafyigu awalow kaana ay axasbuhum dalik makaasaa ku filan kuma fille eh walow kaana aabaa'uhum aabbayaashood haba ahaadaan laa yaclamuuna kuwa aan garanaynin shay-a waxbaba oo walaa yahtaduuna aan hanuunayn xataa aabbayaashood caqli iyo cilmi toona haddaanay lahayn ma waxay odhanayaan waxa nagu filan waxay kuwaasi faleen yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow calaykum ay ilzamuu laazima anfusakum nafihiina oo toosiya laa yadurukum idin dhibi maayo man dalla ay dalaalu man dalla ka hallaabay hallowgiisu waxba idin yeeli maayo idahtadaytum haddaad idinku hanuuntaan oo intaad hagaagtaan dadkana hagaajisaan oo amar bimacruufki la timaadaan iyo nahyi cani lmunkar ila allah alla xaggiisun buu ahaaday marjicukum noqodkiinu jamiican xaal atihin dhammaantiin oo fa yunabicukum dabeed wuu idinka warramayaa alla bimaakii kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeyo oo dee waxaa mudateen buu idin marinayaa oo waa idinku abaalmarinayaa ya ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum lmowtu xiina alwasiyati itnaani dawaa cadlin minkum saddexdan aayadood culimadu waxay yidhahdeen waa aayaadka xagga icraabta iyo macnaha ugu ishkaalka badan markaa u fiirso laakiin haddii loo yar fiirsado waa iska caadi alla waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow shahaadatu baynikum dhexdiina markhaati kiciisii aada isu markhaati kacayseen waa mubtada shahaada baynakum waa mudaaf ilayhiyo waa daraf idaadu waa darfu limaa yastaqbilu min azamaan oo shahaadada ayuu ku tacalluqayaa oo masdar ah xadara axadakum lmowt xiinada dambena xadarada ayay ku tacalluqaysaa ithnaanidu waa khabarkii shahaadada oo loo soo qadaraya mudaaf shahaadatu ithnayni yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiiyey shahaadatu baynikum markhaatiga dhexdiina aada isu markhaati kacaysaan idaa goortiina aada isu markhaati kacaysaan xadara uu kusoo xaadiro axadakum midkiin almowtu mowtkii xiina alwasiyati dardaaranka xilligiisa uu kusoo xaadiro mowtku oo xilligaa uu dardaarmayaa geeridii kusoo xaadirtay ay asbaabuhaa wa muqadimaatuhaa ilan geeri hadday soo gasho dardaarmi maayee waa asbaabteedii iyo hordhaceedii nin weyni wadkii waa yaqaanaaye waa marka loo soo dhow yihuu yidhaa kollay ma kacasi marka markhaatiga dhexdiina aada isu markhaati kacaysaan marka midkiin geeridii kusoo xaadirto xiina alwasiyati dardaaranka xilligiisana ay kusoo xaadirto markhaati kiciinu ithnaani waa khabarkii ay shahaadatu ithnayni waa laba markhaatigood waa laba nin markhaatigood weeyi oo shahaadadu waa macno macaanida ka mid a ithnaanina waa daato oo waa cayn daatana macno lagagama khabro shahaado saasaynu ugu soo qadaray oo shahaadatu baynikum markhaatigii dhexdiina aada isu markhaati kacayseen idaa goortiina aada isu markhaati kacayseen xadara uu kusoo xaadiro axadakum midkiin almowtu mowtku xiina alwasiyati dardaaranka xilligiisiina mowtku kusoo xaadiro xilligaas markhaati kiciinu hee waa khabarkiibaa maqan ithnaani ay shahaadatu ithnayni laba markhaatigood weeyi yacni xilligaa shahaadadiinu waa laba markhaatigood labaa ka markhaati kacaya labadaasoo dawaa cadlin cadaalad u saaxiib oo minkum idinka idinka mid ah oo muslimiin ah aw aakharaani ama laba kale ayaa markhaati kacaya oo min hayrikum aan idinka ahayn oo gaalo ah ama laba kaloon idinka ahayn oo gaalo ah ayaa dardaaranka ninkaa dhimanaya ka markhaati noqonaya waase goorma gaaladu markay ka markhaati noqonaysaa waa in antum haddii idinku darabtum aada u safartaan fil ardi arlada oo socoto aad tihiin oo dabeed fa asaabatkum ay idin haleesho musiibatulmowti geerida musiibadeedii idinku habsato muslim markhaati kacana la waayo weeyaan macnuhu waayo shuruudda u taalla gaalkan markhaatigiisu waa in socoto la yahay waa in muslim la waayey waa in ruuxan geeridii kusoo xaadirto oo cid dardaaranka ka reebtaaba aanay ku dhaweyn oon gaalada ahayn allah waxau yihi markaa taxbisuunahumaa labada gaal ee dardaaranka ninkaa muslimkee dhintay goobjoogga ka ahaa iyo markhaatiga markay yimaadaan taxbisuunahumaa waad soo joojinaysaan maaha xabsigaa la geynayaa ee waa iqaafo jalaaludiin asuyuuti wuxuu soo qadarayaa jalaaleynka ay tuuqifuunahumaa lilqasam waxaa loo soo joojinayaa dhaar goob ama golo caam ah taxbisuunahumaa waa la soo joojinayaa labadii gaal min bacdi salaati salaada dabadeed baa la soo joojinayaa waa salaad casar sida raajixa ah waayo waa waktiga malaa'igtuna ay kulantay ay isbedesho waana xilli culus oo qofka dhaar beena ku dhaarta sida bacdul axaadiid kusoo aroortay cadho ilaahay ku dhacaysa marka waa wakti adagoo awqaada kale ka fadli badan salaada casarna dee salaadaha kale waa ka soocan tahay xaafiduu cala salawaati wasalaati lwustaa salaatu lcasri ayaa mufasiriinta bedidoodu ay ku fasireen markaa salaada fadiiladaa gaarka a leh iyo xilliga xurmadaa gaarka a leh ayaa lala eeganayaa oo salaad casar dabadeed ayaa la soo joojinayaa fa yuqsimaani dabeed waa kuway waxay ku dhaaranayaan labadii gaal billaahi alle ayay ku dhaaranayaan in irtabtum waa haddii aad shakidaan jumladani waa muctarido oo qasamka iyo muqsamu bihigii wixii lagu dhaaranayay iyo dhaartii waxa soo kala dhex gashay in irtabtum macnaha iyo muraadkuna waxa weeyi dee nimankan gaalada ah haddaa aaminteen oo waxba aanay khiyaamin oo wixii ay dardaarankii sidiisa u guteen dee cidina dhaarin mayso laakiin goormaa la dhaarinayaa in irtabtum haddii shaki yimaado weeye markaa fa yuqsimaani billaah alle ayay ku dhaaranayaan labadoodii in irtabtum waa haddii aad shakidaan eh oo maxay ugu dhaaranayaan wixii lagu dhaaranaya hadda waa kan waxay odhanayaan oo dhaartoodii ay ku marayaan laa nashtarii ku iibsan mayno bihi qasamkaa iyo dhaartayada amanan qiimo iyo dheef adduunyo dhaafsan mayna dhaartayadaa walow kaana haba ahaado ay ilmuqsamu lahu aw ilmashhuudu lahu ka loo dhaaranayo ama loo markhaati kacayaa haba ahaado daa qurbaa xigta iyo dhawaansha midu saaxiibe macnaha waxay ku dhaaranayaan dhaartayadaa dheef adduunyo dhaafsan mayno xataa kan lagu markhaati kacayo ama loo markhaati kacayaa haba noqdo xigto ha dhowaada ama ha dheeraada u aabayeeli may waxay odhanayaan walaa naktumu qarina mayno shahaadat allah ilaahay markhaati kiciisa qarin mayno ilan markhaatiga alle dartii baa loo oogayaa oo loo fulinayaae markhaatigaa alle qarin mayno innaa anagu bay odhanayaan idan haddaanu qarino markhaatigaa alle la min al aatimiina kuwa dembaabay ayaanu ka mid nahay oo dembiilayaal baanu nahay alla waxau yihi fa in cuhira haddaba haddii lagu ogaado calaa annahumaa in labadan gaal ee dhaarta maray istaxaqaa ay muteen ihmaa dembi haddii lagu ogaado inay dembaabeen oo khiyaameeyeen oo wixii loo soo dhiibay wax ka mida ay duudsiyeen oy dulmiyeen haddii la dareemo oo lagu ogaado hee fa aakharaani laba kale ayaa yaquumaani istaagaya maqaamahumaa meeshoodii labadaa kaloo aya ah oo min aladiina kuwii ka mid ah istaxaqa waajibe ama uu ku sugmay huwa ismiga iyo dembiga u sugmay ee uu waajibay calayhim ay liajlihim dartood uu u sugmo u waajibay oo xigtadii dee meydka ah fa aakharaani markaa waa mubtade yaquumaani waa khabarkii min aladiina waxaa lagu sifaynayaa aakharaanka oo labada kale oo min aladiina qoladii ka mid ah istaxaqa iyo istuxiqaba waa la akriyey haddaynu musamo akrino istaxaqa calayhim calaada bimacnaa laam ka dhigoo tacliil ah marka macnuhu wuxuu noqonayaa waxa maqaamkoodii ama labadii hore booskoodii waxaa joogsanaya laba kale labadaa kaleoo min aladiina kuwii ka mid a istaxaqa uu waajibay huwa ismigu calayhim liajlihim dartood u waajibuu u sugmay oo dee kuwii dembiga laga gelay lagu xadgudbay ah ilan labadani waa labada xigtadii meydka ah ee xoolahan maqani uu dhaxalkoodii ahaa xaqa ay u lahaayeen inay qaataan markaa dembiga nimankan ku sugmaya ee loo raacayaa labadii hore dee iyaga dartood buu u sugmay markay dacweeyeen ee ay waxa weeyaan arrinkooda soo rafciyeen markaa kuwaasoo ka mid ah kuwii iyaga dartood dembiga ay nimankaasi galeen ku sugmay ilan iyagaa dembiga laga galay haddaad majhuul ka dhigtana waxaad tidhaahdaa fa aakharaani laba kale ayaa yaquumaani istaagaya maqaamahumaa labadii hore booskoodii laba kalea istaagaya oo aya ah labadaa kale oo min aladiina kuwii kamid ah ama qabiilkii ama qoladii ka mid ah ustuxiqa la mutay huwa ismiga calayhim korkooda lagu mutay oo dee waa kuwii dembiga laga galay soo maaha ilan dembiga iyagaa laga galay oo la duujiyo xoolahoodii maqan yihi marka waxaad tidhaahdaa laba kalaa istaagayoo ka mid ah kuwii dembiga korkooda lagu mutay ee laga dembi galay oo xigtadii maydka ah alawlayaani haddaba way iska fududee khabar mubtadiisi maxduufin iyada ka dhig oo humaa labadan maqaamka hore istaagayaa alawlayaani waa labadii maydka ugu xigay alaqrabuun kuwii ugu dhawaa weeyey fa yuqsimaani markaa labadaasi waa dhaaranayaanoo billaah alla ayay ku dhaaranayaan maxay ugu dhaaranayaan la shahaadatunaa bay ku dhaaranayaan waxay odhanayaan markhaatigayadu ama dhaartayadu waayo shahaadadu taأti bimacna اlyamiin fashahaadaةu axadihim arbacu shahaadaati biاllah suurat nuur waatay noogu iman doontaa oo mulaacanadii shahaadada bimacna alqasamna waa loo adeegsadaa marka ama shahaadada u daa ama bimacna alyamiin ka dhig sida jalaaleynku uu dhigayo ay yamiinuna fayuqsimaani biاllah labadaasi waxay ku dhaaranayaan labadaa xigtadii mu'minka ahi la shahaadatuna markhaatigayaga ama dhaartayadu axaqu iyadaa ka xaqnimo badan min shahaadatihimaa labadaa hore markhaatigooga ama dhaartooda taayadaa ka xaqnimo badan oo annakaa xaq kaga taagan wama ctadaynaa manaanaan xadgudbin inaa anagu bay odhanayaan idan haddaanu xadgudubno la min aldaalimiin waxaanu ka mid nahay kuwa daalimiinta ah dalika kaasi baa alla uu yidhi ay ilxukmu lmadkuur xukumkaa la soo bayaamiyey ayaa adnaa ugu dhowaansha badan an ya'tuu dadkii inay ula yimaadaan bishahaadati markhaatigii calaa wajhihaa siday ahayd aanay waxba ka bedelin oo wejigeedii saxda ahayd ay ula yimaadaan aw yakhaafuu ama inay ka cabsadaan sidaasaa ugu dhow dadkii an turadda in la soo celiyo aymaanun dhaaro bacda aymaanihim dhaarahoodii dabadood oo hadday og yihiin hadday khiyaameeyaan oy been ku dhaartaan in xigtadii maydku ay ka daba dhaaranayaan waxay ogaanayaan dee inay fadeexadoobayaan oo xoolihii lagu yeelanayo marka haddii alla ka cabsi aanu ku jirin dee fadeexadka carar ayaa ay waxa weeyaan markhaatiga ay sidiisii ugu sheegayaan oo markaa waxay ka baqanayaan intay been ku dhaartaan dee in laga daba dhaarto dabeed xoolihii lagu yeesho ilaan haddii dhaarta dambe laga daba dhaarto waa lagu yeelanayaa wixii allah waxa uhi wattaqu llah alla ka baqa oo wasmacuu maqla oo ajiiboo aqbala wixii laydin amray wa samaaca qabuulin wa ijaaba wallahu alla laa yahdi ma hanuuniya alqawma alfaasiqiin kuwa qowmka faasiqiinta ee daacada alle ka baxay rabbi ma hanuuniyo khulaasada saddexdan aayadood waxa weeye dad socoto oo safray oo muslimiin iyo gaalo isugu jira oo tusaale ahaan sida xadiidka aynu sheegi doonay sababu nusuulka aayaddaba kusoo waxa weeyaan caddaynaya nin muslim ah iyo waxaa wada safray laba nin oo nasaaro ah oo gaalo ah marka ninkii muslimka ahaa geeridii baa kusoo xaadirto waa dhintay marka geeridu markii ay kusoo xaadiraysay ee dhulkaa uu joogo dee wax muslimina aan ugu dhaweyn socotana uu ahaa labada la socdaana ay ahaayeen laba gaal labadii gaal ayuu markhaati ka dhigay xoole wuxuu hayeyna wuu u dhiibay madiine markaa ku noqotaan reerkaygii dardaarankaa iyo adduunkaaba u geeya buu yidhi sidii bay markaa xaaditadaasi ku dhacday marka xadiidka ayaa aynu akriyi doonaa oo inoo caddayn doonay laakiin khulaasada masalada fiqi ahaan haddaynu u suurayno waxa weeye marka socotada la yahay haddii qofkii muslimka ahaa ee geeridu kusoo xaadirtay asalku horta waxa weeyi laba muslim inay markhaatiga dee noqdaan oo qofkii markuu geeri ka boqo dee dardaarankiisii iyo xoolihiisii laba nin oo muslimiinu markhaati uga dhigaya waa ithnaani dawaa cadlin minkum waa ka alla yidhi waa minkum min almu'miniina haddiise mu'minba u waayo oo waxaa la socda ay yihiin gaaladaa dee waxaa khasab noqonaysa ilan waa xaalatu daruura eh in gaaladaa uu markhaati gashado dardaarankiisi iyo xoolihiisiina u dhiibo labadaa gaal markaa xaaladaa iyagoo gaalo ah ayaa markhaati markhaatiga ay gelayaan oo la markhaati gashanaya markhaatigoodana la qaadanaya haddaanay wax leexin marka labadii gaal marka ay muslimiintii ku noqdaan ee wixii loo dhiibay ay u gudaan ma haddii sidaa lagu aamino mise haddii la shakiyo haddii sidaa lagu aamino dee arrin waa dhammaado waxba la dhaarin maayo haddiise shaki uu soo baxay iyo tuhun waxaa sharci ah marka la shakiyo labadii gaal wakti culus oo xurmo weyn loo salaada casare dabadeed ayaa la soo joojinayaa dadka hortooda dabeed waxaa la odhanayaa ku dhaarta inaydaan waxba khiyaamayn oo markhaatiga hor ilaahay u furteen wixii laydiin dhiibayna aada u guddeen ehelkiisii ku dhaarta dhaar bay halkaa ku marayaa haddii markaa sidaa ay ku dhammaato dareen kale aan u imanna dee saasay ku dhammaatay waa dhaarteen haddii se la ogaado iyagoo dhaartay haddana inay khiyaamo ku dhaarteen waa fa in cuhira calaa anahuma staxaqaa ihman waa khiyaanadii been inay ku dhaarteen haddii la ogaado oo dee adiladii iyo qaraa-intii la helo waxaa booskoodii la keenayaa laba nin oo meydka kuwii ugu xigay ah meydka dhintay kuwii dhaxalkiisa lahaaye ugu dhawaa laba nin oo ah ayaa booskoodii la keenayaa booskii labada nin ee gaaladu ay ku dhaarteen dabeed iyaguna waxay ku dhaaranayaan in ay ka markhaati kacayaan in nimankaasi ay khiyaameeyeen xoolahoodiina ay duudsiyeen markhaatigooduna uu ka xaqnimo badan yahay kii nimankaas ayay ku dhaaranayaan sidaa markay ku dhaartaan labadaa nin ee xigtada yihiin xoolihii nimankii gaalada waa lagu yeelanayaa masaladu horta guud ahaan waa sidaas culimmadu waa isku khilaafeen oo maalikiyada iyo shaaficiyadoo kale waxay yidhaahdeen aayaadkani waaba mansuuqa oo waxay yidhaahdeen waayo kaafir dee markhaati ma galo lamana dhaarsado marka waxay dhaha aayaadkan waxaa lagu nasakhay aayaadkii kale shahaadada cadliga uu u shardinayay miman tardawna min ashuhadaa iyo wa ashhiduu dawi cadlin aayaadkaasee lagu nasakhay marka aayaadkani muxkam ma aha gaalna shaahid ma geli karo ayay culimadaasi yidhaahdeen laakiin ahlulcilmiga kale waxay yidhaahdeen waana sida raajixee saxda ahe waxa weeyi aayaadkani isma diidayaan aayaadkana waa muxkam lamana nasakhin aayaadka shahaadada cuduusha ka warramaya waa caam caamkoodaana loogu camal falaya aayadan ka warramaysa markhaatiga gaalkuna waa khaas khaaskeedaana loogu camal falaya oo waxay khaas ku tahay xaalad daruuraa oo dani ku baday xaaladdaasi waa maxay socotaa la yahay geeridii baa kugu soo xaadirtay muslimna waad weyday gaal mooyaane waa xaalatu daruura gaalkaasaad markhaati gashanaysaa hadduu gaalkaasi hawshii ka soo baxana dee alxamdu lilah haddii kalena waa la dhaarinaya haddii dhaartiisa haddana khiyaamo lagu ogaadana dee waa laga daba dhaaranaya xoolihiina waa laga qaadaya oo xaakimkaa ka qaadaya haddaba sababu nusuulka waxaa kusoo degay kusoo arooray bukhaari waxaa ku sugan can ibni cabbaas cabdillahi ibni cabbaas inuu yidhi kharaja rajulu min bani sahmin maca tamiimin iddaari wa cadiy bni baddaa nin reer bani sahmiya oo sahmi ah oo reerkaa sahmiga loo nisbeeyo ka dhashay ayaa wuxuu la socoteeyey ninkaasi isagu mu'min buu ahaaye tamiimi daari iyo cadiy bni baddaa oo markaa gaalo ahaa xilligaas tamiima daari iyo cadiy ayuu socoto la galay oo gaalo ah xilliga ah isaguna waa muslim famaata sahmiyu biardin laysa biha muslimun marka ninkii reer bani sahmi waxa uu ku dhintay dhul aan muslim joogin dabeed riwaayaadka kale bukhaari ka baxsan baa faahfaahiye markii geeridii ay kusoo xaadirtee uu is arkay ayuu nimankii u yeedhay dabeed wuu u dardaarmay xoole wuxuu hayana gacantuu ka geliyey waxaanu yihi reerkaygii madiine markaad tagtaan u geeya ehelkaydii falamaa qadima bitarikatihi markii ninkii wixii uu ka tegay ay madiine la soo galeen tamiim iyo cadiy faqaduu jaaman min fidatin mukhawasan min dahabin waxay ehelkii ninkaa dhintay tolkiisii ay alaabtii ka dhex waayeen weel wax lagu cabo oo qalin ama fido ka samaysnaa dahabna dusha laga mariyey ayay ka dhex waayeen ilan dardaarankii bay ugu qoran tahay wax alla waxa halkaa ugu jiray nimankaasi ay u wadaan weelkaa qaaligaa ayay ka dhex waayeen dabeed arrintii rasuulkay u sheegeen ninkii maydkaa dhintay ehelkiisii qadiyaddii rasuulkay u rafciyeen faaxlafahumaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam labadii ninee tamiim iyo cadiy rasuulku waa dhaariyey oo inta la soo joojiyey salaad casar ayay dhaar lagu mariyey inaanay waxba khiyaamayn uma wujida aljaamu bimakkata faqaaluu ibtacnaahu min tamiimin wacadiy bni baddaa haddana weelkii la waayey ay ka dhaarteen labadii nin ee tamiim iyo cadiy ayaa maka laga helay markii la waraystana waxay yidhahdeen de annaka tamiim iyo cadiy baa naga iibiyey waxaa la ogaaday markaas nimanku alaabtii inay ku maqan tahay beenna ay ku dhaarteen ila waa fain cuira calaa anahuma staxaqaa ixman waxaa la ogaaday in alaabta ay ku maqan tahay beenna ay ku dhaarteen iyo khiyaamo faqaama rajulaani min wliyaa'ihi faxalafa markaa laba nin oo ninkii dhintee muslimka ah xigtadiisii ka mid a ayaa la soo kiciyoo dhaar maray la shahaadatuna axaqu min shahaadatihima wa ina aljaama lisaaxibihim weelkana saaxiibkood inuu lahaa qaala bnu cabaas wa fi hada nazalat hadihi alaaya kama fi lbukhaari qisadaas ayay aayaddani kusoo degtay khulaasadu markaa waxa ay tahay in yani waxa weeyaan dee ninkaa muslimkee dhintay labada nin ee markaa gaalada ah ee tamiim iyo cadiy ee uu markhaati geliyey dardaarankiisiina usoo dhiibay inay dee arrintii khiyaameeyeen oo ay beenna ku dhaarteen kadibna laba ninoo xigtadii maydka ah dee laga daba dhaariyey xoolihiina iyaga lagu yeesho ay bixiyeen oo laga magdhabay oo laga qaaday marka khulaasada mas'aladu waa intaas sida raajixa ana aayaddu waa muxkam ee mansuuka ma aha laakiin shahaadada gaalku waxay bannaanaanaysaa uun dee bi hadihi shuruud in socoto la yahay in muslim la waayo in qofkani uu dhimanayo oo uu dardaarmayo weliba waa cinda alwasiya oo dee wax kale kama markhaati kacayaane waa ninkaas sii dhimanaya wasiyadiisa un ani cid kale ka reebay ee iyagu ay goobjoogka yihiin alla waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiiyey shahaadatu baynikum markhaatiga dhexdiina aada isu markhaati kacaysaan idaa goortiina aada markhaati kacaysaan xadara uu kusoo xaadiro axadakum midkiin almowtu mowtkii uu kusoo xaadiro xiina alwasiyati dardaaranka xilligeediina uu kusoo xaadiro mowtku markhaati kiciina aada isu markhaati kacaysaan ithnaani ay shahaadatu ithnayni laba markhaatigood weeye laba ayaa dardaaranka ninkaa dhimanaya ka markhaati kacaya labadaasoo dawaa cadlin cadaaladu saaxiib oo minkum idinka idinka midoo waa laba nin oo mu'miniina waa marka la hayo aw amase aakharaani laba kale haddii mu'miniin la waayo ama waxaa markhaati kacaya aakharaani laba kale oo min hayrikum aan idinka ahayn oo gaalo ah waase goorma goorta gaaladu ay markhaati noqonayaan in antum waa haddii idinku darabtum aada socotaysaan fil ardi arlada oo dee muslimna aada weydaan baa meesha ku qadaran oo dabeed fa asaabadkum ay markaa idin haleesho musiibat lmowt geerida musiibadeediina ay idinku habsato taxbisuunahumaa waa marka laga shakiyo labadii gaal haddii kale waxba la dhaarin maayo alla waxa u ihi taxbisuunahumaa yacni aakharaankaasa taxbisuunada aada ku xidhaysaa oo labadaa kale oo taxbisuunahumaa aakharaanka weeyi ilayna labadaa kale oo taxbisuunahumaa aada soo joojinaysaan min bacdi salaati salaada casar dabadeed aada soo joojinaysaan oo fa yuqsimaani dabeed waa dhaaranayaan labadii kale gaalada ahaa bilaahi alla ayay ku dhaaranayaan in irtabtum waa haddaad shakidaane laa nashtari bay ku dhaaranayaan dhaarta iyo waxa lagu dhaaranayo waa jumlo soo kala dhex gashay in irtabtum xukun baanay caddaynaysaa oo dhaartu waa haddii la shakiyo haddii walba ma aha marka fa yuqsimaani billah alle ayay ku dhaaranayaan in irtabtum haddii aada shakidaan ayay alle ku dhaaranayaan oo maxay ku dhaaranayaan laa nashtarii ku iibsan mayno ku bedelan mayno bihi dhaarta aanu marayno thamana qiimo iyo lacag siisan mayno dhaarta walow kaana haba ahaado almuqsamu lahu aw ilmashhuudu lahu ka loo dhaaranayo ama loo markhaati kacayo amase lagu markhaati kacayo haba ahaada hadduu doonadaa qurbaa dhawaansha midu saaxiibe marnaba dheef adduunyo dhaafsan mayno dhaartayada walaa naktumu qarinna mayno shahaadat allah ilaahay markhaatigiisa qarin mayno oo hor ilaahay baanu u furaynaa innaa annagu idan haddaanu markhaatiga qarinno la min alaathimiin dee kuwa dembaabaanu ka mid noqonaynaa waman yaktumhaa fa inahu aatimun qalbu fain cuira haddii haddaba la daalacdoo lagu arko ama lagu ogaado calaa annahumaa in labadoodii gaal ee dhaartay istaxaqaa ay muteen ihmaa dembi oo been iyo khiyaamo ay ku dhaarteen taa haddii lagu ogaado sida qisada ay aayaddani kusoo degtayba lagu ogaaday tamiim iyo cadiy sidaas oo kale haddii loogu ogaado fa aakharaani laba kale ayaa yaquumaani istaagaya maqaamahumaa booskoodii iyo meeshoodii labadaa kaloo aya ah labadaa kale oo min aladiina qoladii ka mid ah istaxaqa u waajibay huwa ismigu calayhim ay liajlihim dartood dembigu uu u xaqiiqoobee uu sugmay oo waa kuwii lagu xadgudbay ee dembiga laga galay waa kuwii dartood dembigaasi u sugmay ee ay ku dacweeyeen haddaad ustuxiqa tidhaahdana fa aakharaani laba kale ayaa yaquumaani istaagaya maqaamahumaa meeshoodii aakharaanka oo min aladiina qoladii ama reerkii ka mid ah ustuxiqa lagu mutay huwa ismiga mar walba istaxaqada ama naa'ibsii ama faacilsiiyo ismigaa hore damiirkeeda u celi marka labadaasoo min aladiina qoladii ka mid a ustuxiqa lagu mutay huwa ismiga ama dembiga calayhim korkooda lagu mutayoo iyaga lagu xadgudboo dembiga laga galay waa xigtadii maydka humaa labadaa maqaamkooda istaagayaa alwlayaani waa labadii maydka ugu xigay oo fa yuqsimaani dabeed waxay ku dhaaranayaan billaahi alle maxay ugu dhaaranayaan oy odhanayaan la shahaadatunaa markhaatiga iyagu ama dhaartayadu axaqu iyadaa ka xaqnimo badan min shahaadatihimaa labadaa hore markhaatigoodii iyo dhaartoodii wama ctadaynaa manaanaan xadgudbin waxaanay qabin maanaan saarin weeyaan xadgudubka ilan gaalka dil gartiisana si isagoo gaal ah ayaan xadgudub loo ogolayn marka wama ctadaynaa maanaan xadgudbin bay odhanayaan oo waxaanay qabin maanaan saarin innaa annagu idan haddii aanu xadgudubno la min alaalimiin kuwa daalimiinta ah ayaanu ka mid nahay oo daalimiin baanu nahay alla waxau yihi dalik ay dalika alxukmu lmadkuur xukumkaa lasoo sheegay adnaa isagaa ugu dhowaansha badan an ya'tuu dadku inay ula yimaadaan bishahaadati markhaatigii calaa wajhiha sideedii inay ula yimaadaan oo aanay khaldin aw yakhaafuu ama inay ka cabsadaan an turadda in la celinayo aymaanun dhaaro bacda aymaanihim dhaarahoodii dabadood oo macnaha kuwan horee dhaaranaya hadday og yihiin in laga daba dhaaran doono oo lagu caddayn doono fadeexad bay ka baqanayaan oo markhaatiga marka horeba leexin maayaan aw yakhaafuu sidaasaa ugu dhowaansha badan ama inay ka baqdaan an turadda in la soo celiyo aymaanun dhaaro bacda aymaanihim dhaarahoodii dabadood oo inta laga daba dhaarto dee ay fadeexadoobaan xaqiina lagu yeesho oo waxna iyagoonay u dhowrsoonaan haddana dhibaatadii ku dhacdo wattaqu llah ilaahay ka baqa oo wasmacuu maqla oo ajiiba waxaa laydin amray wallaahu allana laa yahdi ma hanuuniyo alqawma alfaasiqiin qolada faasiqiinta ah wallaahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online